wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafurtay shirweynaha isbeddelka cimilada somalilan daafurka shirka waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil seelici mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada somalilan iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maxamed cabdulaahi ducaale iyo shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka waxa weeye somalilan siday doorkeeda ugu qaadan lahayd dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ah wax riyal ah oo aynu arkayno maalmihii ugu dambeeyeyna dee aynu magaalooyinkeenii costba ku yaalay aada arkaysay daadadkii iyo roobabkii xilligan aynaan fili jirin ee da-ay sidaa daraaddeed labada casho shirkan wax lagaga hadli doonaa arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin somalilan maadaama ay tahay dal aan weli helin maxaa la yidhahdaa international corporationka iyo xaqa u lahayd sideebay suuragal ku tahay somalilan inay soo jiidato waxa la yidhahda climate financing adduunyadu billions of dollars ayay u diyaarisay in isbeddelka cimilada wax lagaga qabto innaga caqabadaa ku goodaaman waa wadada lagaga hadlaya waxaa lagaga hadlayaa sidee bay dhallinyaradu iyo haweenku qeyb weyn uga qaadan karaan maadaama dalkani dhallinyaro u badan yahay poblationkiisu arrimaha isbeddelka cimilada maanta halkan waxaanu u wada joognaa dhammaanteen inaynu waxaa halkaa ka soo bixi doono biidmillaahi alkariim inaynu ku dhaqanno oo lagu dhaqmo oo haddii alla yidhaahdo si weyn loogu dhaqmo waddan ahaan kelmadda imanka salmi tiri anaa ku yidhi laba sano horteed geedkiiba wuxuu masruufayaa oo u shaqaynayaa toban qof marka uu jiridiisu weyn tahay marka jiridiisu ay tahay shan iyo soddon ilaa soddon sentimitar markuu yahayna shan qof buu u shaqaynaya wixii ka weynina sagaal qof toban qof maalin walbana waxaynu soo goynaynaa dee waa run wixii innaga ina anfici lahaa ee hawadaa inoo safayn lahaa waxaynu ku celinaynaynu beeraynaana waa wax aada iyo aada u yar waa wax yar oo kooban baynu ku celinayna waa intaanu anagu beero iyo inta qof qofka isxilqaama uu beero cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil seelici madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa ku bogaadiyey wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan howsha ay bulshada u hayaan waxaa sharaf weyn ii ah inaan kasoo sanadkii labaad kasoo qeyb galo shirweynaha isbeddelka cimilada ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii sida xogaya xogaha iyo daraasadaha la sameeyey tilmaamayaan waxaynu ka mid nahay wadamada ugu nugul xagga cimilada saas ay tahay waxaa laynooga baahan yahay in aynu qaadano qaadno tallaabooyin aynu kaga hortagayno ama kaga gaashaamanayno waxyeelada ama isbeddelka cimiladu ay keentay islamarkaana aan kula qabsano xukuumadda somalilan iyadoo arrintaas tareysan waxa ay qaaday tallaabo tallaabooyin muhiima oo waxweyn ka tari doona la qabsiga iyo u adkeysiga xaaladaha isbeddelka cimilada ee adduunyada kusoo kordhay waxa kula wasiiradu ay asiiyeen siyaasad qaran oo ka turjumaysa isbeddelka cimilada laguna maamuli doono iyadoo madaxweynuhu uu saxeexay bisha maanta ku jirna noofembar toddobadeedii shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa ujeedkiisu yahay sidii loo yareyn lahaa khataraha ka imaan kara isbeddelka cimilada deegaanada maamulka somalilan